بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan ku jiraa suuraddii suuratu tuur ahayd oo nidhi ilaa shan iyo toban goor baa am am ay tidhi oo intaa nimankaa lagu waaninayey markay waxba ku qaadan weeye ku qaadan waayeenna waataan ognahay wixii ku dhacay meesha la yidhaahdo muxuu ahaayey beder ayaa ilaahay ku qabtay marka ilaahay wuxuu yidhi am yuriiduuna ma waxay doonayaan kaydan ma kayd bay doonayaan faaladiina kuwii kafaruu kufriyey hum iyagaa almakiiduuna iyagay ku dhici doontaa waxaa loo jeeda haa-ulaa'i an yata'aamaluu calayka yaa muxamed mufasiriintu waxayna aayaddu waxay ishaaraysaa ilaa kaydihim shirqoolkii fii daari nadwa iyo wa ta'aamuluhum calaa qatli arasuuli sala allahu caleyh wasalam rasuulka inay dilaan markay shirqooleen waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin taas weeye faaladiina kafaruu hum ulmakiiduuna iyaga ah la shirqoolayaa walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biamr ilaa biahlihi ayuu ilaahay yidhi am lahum ilaahun am amase lahumma waxaa u sugnaaday ilaahun ma ilaah bay leeyihiin oo hayrullaahi ilaahan hayrkiis ah subxaana allaahi ilaahay baa nasahan camaa yushrikuuna waxay ilaahay ugu shariig yeelayaan wa in yarow hadday arkaan wa in yarow gaaladii hadday arkaan kisfan gobol oo min asamaa'i cirka ka mida oo saaqidan soo dhacayo low cadabnaahum haddaan cadaabno bisuquuti qitacin min asamaa'i nasala calayhim lan yantahuu walan yarjicuu kama soo noqonayaan wala qaaluu waxay odhan lahaayeen fii haada naasil cinaadan waistihzaani innahu saxaabun markuum waa daruur isfuufuushay sidii ree caadba ay yidhaahdeen haadaa caaridun mumtirunaa waay yidhaahdeen wayaquulu waxay yidhaahdeen saxaabun markuum waa saxaab waa daruur isfuufuushay sidaas ay yidhaahdeen ow tusqida asamaa'a kamaa zacamta calaynaa kisafan taana waan soo marnay markaasuu ilaahay wuxuu yidhi saaqitan yaquulu saxaabu markuum fadarhum iska daa ka tag fadarhum iska daa yakhuuduu fadarhum xataa yulaaquu ilaa ay kala kulmaan yowmahum maalintooda alladii maalintaasoo fiihi isaga yuscaquuna la suuxin doono iska dhaaf baa layidhi qayigooda baadidooda ha ku sugnaadeen nebi maxamedow ilaa maalinta ay suuxi doonaan laga gaaro oo caqligooda uu zuuli doono yowma maalin weeye maalintaa laa yuqni uusan deeqaynin canhum iyaga xaggooda kayduhum shirqoolkoodii waxba u tari maayo yowma laa yuqni canhum kayduhum shaan shay-an walaa hum yunsaruuna kuwa loo gargaarayo oo cadaabka ilaahay laga celinayana ma aha wa inna liladiina kuwii waxaa u sugnaaday dalamuu xadgudbay oo gaalnimo iyo macaasi ku xadgudbay cadaaban cadaab oo duuna daalika kaa ka sokeeyo waa kii beder iyo ku qabsaday ama waa gaajadii iyo qaxtigii iyo abaartii iyo siniintii oo ka siniini yuusuf ahayd walaakina se lagu noqoyo agsarahum say u badan yihiin laa yaclamuuna waxa ma oga ee wasbir dul iska sabir nebi maxamedow lixukmi rabbika rabbigaaga qadihiisa iyo qadarkiisa oo uu kugu xambaaray risaaladan dhibka kaa soo gaaray u sabir baa la yidhi fa innaka adiga biacyuninaa indhahayaga ayaad ku sugan tahay oo wasabbix tasbiixso multabisan adoo ku dheehan bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisa mahadintiisa subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allaahi alcadiim sidaa dheh subxaana allaahi wasabbix bixamdi rabbika xiina taquumu markii aad istaagayso wa min alleyli habeenkiina ilaahay ku tasbiixso wa min alleyli habeenkii qaar ka midna fasabbixu alla ku tasbiixso iyo waidbaa waidbaarin waidbaari nnujuumi iyo iyo xidigaha waxaa weeyaan dabadooda maarkay markay sii dhacayaan taas weeye wa min alleyli fasabbixhu wa min alleyli fadkurhu wacbudhu biاltilaawati waasalaati والناس نيام كقوله تعالى ومن الليل فتهجد كسو جيد به قرآنك نافلة لك إسغو ديركو أه iyo wa idbaara nujuumi xidigaha dabadooda markay sii dhacayaan waxaa weeyeen bidaw-i subxi markii ay sii qarsoomayaan wa huma alragcataani allataani qabla salaati alfajri wa fi lxadiidi waxaa ku soo arooray ragcataa alfajri labada raqiibada raqiibada la yidhaahdo oo waxaa weeye ragcataa alfajri yaa khayrun ka khayr badan min addunyaa adduunyada iyo wamaa fiihaa waxa dhex joogo bismi illaahi araxmaani araxiim wannajmi idaa hawaa suuratu tuur halkaasay inoogu dhammaatay halkana waxaan ka bilaabaynaa suuratu nnajmi waxaa weeye makiyatun maka iyadana ku soo degtay wa aayaatuhaa hintaani wa sittuuna waa laba iyo lixdan aayadood weeyaan hadday maka ku soo degtay sidaan ku soo celcelinay waxaa weeye mawduuceeda waa iimaanka ilaahay la rumeeyo iyo bacsi bacda almowt iyo iyada oo rususha ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu soo diray la rumeeyo weeye suuraddu waxay ku bilowday horta inay ka sheekayso can mawduuci almicraaj nabigeenna markii la dheelmiyey mucjizatan lirasuuli alinsaaniyati moxamed ibni cabdillaahi calayhi asalaatu wassalaam micraajkii la koriyey iyo cajaa'ibkii iyo malakuutu samaawaati oo cuquusha ay ku wareerayso wuu soo arkay nabigeenna calayhi salaatu iyo wixii markaa uu iimaan iyo tasdiiq iyo kuwa muran iyo waxyaabaha ka keenay taasi way ku bilowday kadibna asnaamtii ay caabudayeen mushrikiintii yay baadilnimadeeda iyo waxay caddaysay inay aaliha mascuumo tahay oo lagu andacooday laakiin ay baatil tahay in la caabudo haddii la caabudiya haddaan la caabudinna ayna waxbaba kala ogeyn taana waa la sheegay waxay ka hadashay marka ilaahay abaalkiisa jazihiisa iyo muxuu caadilka a yowma addiini oo kullu nafsin bimaa kasabat yaa loo xaytu tujzaa kullu nafsin bimaa kasabat ayaa lagu camal ayaa lagu abaalmarinayaa fa yanaalu lmuxsinu jazaa ixsaanihi buu gaari waalmusii'u jazaa isaa'atii xumaantiisii buu gaari aayaddu markaa waxay sheegtay waqad dakarad burhaanan cala aljazaa'i alcaadil bianna kulla insaanin laysa lahu ilaa camaluhu unbuu leeyahay kadibna waxay sheegtay ilaahay qudradiisa iyo subxaanah wa tacaalaa siduu wax u nooleeyo siduu wax u dilo iyo bacsiga bacda alfanaa iyo iqnaa'i waalifqaari inuu isagu wax deeqo inuu isagu wax faqrisiiyo khalaqa azawjayni adakara waalunhaa min nudfatin idaa tumnaa suuraddii waxay ku soo khatintay bimaa xalla bilumami adaagiya ka qowmi caad wa hamuud wa qowmi nuux wa luud min anwaaci alcadaabi waaddamaari tadkiiran likufaari makka bilcadaabi aladii yantadiruhum bitakdiibihim lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wazajran liahli albagyi waaطugyaani can alistimraari fi altamarudi waalcisyaan marka suuraddani sidaas waa suurad aad iyo aad u xoog badan waa suuradda markii oo muxuahay nabigeenna calayhi salaatu wassalaam uu aqriyey ay gaaladii isxajin waayeen oo ay sujuudeen oo xataa dadkii u hijrooday xabasha ay maqleen muxuahay nimankii quraysh way soo wada rumeeyeen oy soo noqdeen oo markay arkeen xaaladii iyadoo sidii weli ah ay haddana meeshii hijro labaad ay hijroodeen bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magiciisa alraxmaani ee naxariista guud leh alraxiimi ee naxariista khaasi ah yaan kitaabka ku bilaabayaa waalnajmi xidigii baan ku dhaartay buuhi ilaahay idaa hawaa markuu sii dhacayo uqsimu binnajmi waqta suquutihi baan ku dhaartay min culuwin meel sare uu ka degayo qaala bnu cabbaas wuxuu yidhi aqsama subxaanahu binnujuumi xidiguhu ku dhaartay idanqabdad fii asri shayaaiini shayaadiinta marka laga daba tuuro xiina istisraaqihaa markay xadayso assamca maqalka wa qaala alxasan xasanulbisri wuxuu yidhi almuraadu fi laayati waxaa looga jeedaa annujuuma idantasarad markay kala firdhato yowma alqiyaamati ka qowlihi tacaalaa waida alkawaakibu intasarad markii la firdhiyo alkhaaliq wuxuu doono ayuu ku dhaaran karaa oo khalqigiisaa makhluuqa innaga ana uma bannaano inuu ku dhaarto ilaa ilaahay daatadiisa ama sifaadkiisa ama afcaalkiisa nabigeenna wuxuu yihi man kaana xaalifan billaahi falyaxlif aw liyasmut saasuu ilaahay yihi subxaana wa tacaala waxaa weeye maa dalla waa ka muqsamu calayhi kii lagu dhaartay maa dalla ma uunan baadiyoobin saaxibukum saaxibkiini ay maa dalla muxammedun can dariiqi lhidaayati walaa xaada mana uuna ka leexan can nahji alistiqaama wamaa gawaa mana uuna baadiyoobin oo wamaa ctaqada baatilan qatu bal huwa fii gaayati alhudaa waarushdi waa hanuunsan yahay hadalkaa waxaa lala hadlayaa kufaaru quraysh marka saaxibukum waxaa la ogeysiinayaa meesha ay ka istaageen yacnaa say u ogayeen biwuquufihim calaa tafaasiili axwaalihi fa ina tuula suxbatihim lahu wa mushaahadatihim limaxaasini awsaafihi alcadiima muqtadiyatun lidaalika wamaa yantiqu kuma hadlo cani ilhawaa naftu waxay jeceshahay laa yatakallamu sala allahu calayhi wasalam can hawaa nafsin nafsiyin wa ra'yin shakhsiyin in huwa ma ahaanin ilaa waxyun waa waxyi yuuxaa oo loo waxyoonayo ay laa yatakallamu ilaa waxyin min allahi caza wajal baydaawi wuxuu yihi ma alqur'aanu ilaa waxyun yuuxiihi allaahu ilayhi callamahu waxaa baray oo u keenay shadiidu alquwaa callama alqur'aana nabiga qur'aanka waxaa baray malakun shadiidun waxaa weeye quwaahu wahuwa jibriil alamiin weeye mufasiriinta waxaa yidhaha wa mima yadullu calaa shidati quwatihi annahu qalaca wuxuu fujiyey quraa qowmi luud waxa malahaa calaa janaaxi buu wax ku xambaaray xataa balaqa biha asamaa'a cirka ilaah uu ka soo gaarsiyo tuma qalabahaa wuu gediyey wasaaxa bithamuud reer thamuudna wuu ku qayliyo fa asbaxuu qaamidiina ayay ahaayeen wa kaana hubuutuhu bilwaxyi cala alambiyaai ow sucuudahu asraca min rajcati tarfi way ka degdegmadnayd duu miratin quwo kii u saaxiiba weeyaan fastawaa wuuna jihadiibuu ku sinaaday sidaas ilaahay duu xasaafatin fi lcaqli duu miratin waa mid caqli badan ayuu ilaahay yidhi wa quwatin fi ljismi oo xoog badan faistaqara jibriilu calaa suuratihi alxaqiiqiya ayuu ku sugnaaday wa huwa isaga oo bilufuqi alaclaa jahada sare oo xagga qorraxdu ay ka soo baxdo isaga oo jiro qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi almuraadu bilufuqi alaclaa matlaca ashamsi waxaa weye qorraxdu meeshay ka soo baxda weeye kaana jibriil ya'ti rasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay fii suurati alaadamiyiina ayuu ugu imaan jiray kamaa kaana siduu uu ahaan jiray markii hore ya'ti alambiyaaa qablah fasa'alahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu weydiistay an yuriyahu nafsahu inuu tuso calaa suuratihi alatii jubila calayhaa lagu abuuray fa araahu nafsahu maratayni maratan fi alardi wa maratan fi asamaa fa ama alatii fi alardi fa bilufuqi alaclaa ay jaanibi almashriq xaydu kaana rasuulu llaahi sala allahu calayi wasalam bixiraa xiruu joogay fa dalaa calayhi jibriil baa soo baxay min naaxiyati almashriq xagga qorax ka soo baxa wa fataxa janaaxayhi fasadda maa bayna almashriqi waalmaqribu garabkii ayuu ku awday fakhara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam maqshiyan calayhi wuu dhacay fanazala jibriilu fii suurati aadamiyiina ayuu ku soo degay fadamahu ilaa nafsihi wa jacala wuxuu gula gelay yamsaxu alghubaara inuu can wajhi uu ka masaxayo wahwa wahwa qowluhu tacaala huma danaa wuu soo dhowaaday fatadallaa wuu ka sii dhowaaday wa ama alatii fi asamaa'i fa cinda sidrati almuntahaa walam yarahu axadu min alambiyaai calaa suuratihi almalakiyati alatii khuliqa calayha ilaa nabiyunaa muxammadu sala allahu calayhi wasalam huma danaa wuu soo dhowaado fatadallaa wuu ka sii dhowaaday jibriil wuu soo dhowaaday nabigu u soo dhowaado haddana wuu sii dhawaa soo dhowaaday fa kaana wuxuu ahaaday qaaba qowsayni qaansada labadeeda xadhig labadeeda dhinac xadhigga ku xidhan oo kale ow adnaa wax ka dhow marka laba macnoay leedahoo qaaba qowsayni waa qaansada xadhig baa ku xidhan labada daraf buu kaga xidhan yahay marka intaasay isu jireen weeye ama waxaaba ka sii dhowa oo ay qur'aanka muxuahay ay ku fasireen carabta dhaqankoodii markay labada oo qa- qabiil oo waaweyn ay heshiinayaanoo nimanka iyagoo waxaa weeye hormuudkooda ah oo oo horsocodkooda ah yaa laba qaanso yuu midna midkan soo fidinayaa midkana mid qaanso kaluu soo fidin markaasay istaabsiinayaanoo madaxay isu gelinayaan taana waa la sheegay fa kaana qaaba qowsayni ow adnaa wuuba ka sii dhowaaba aad buu ugu dhowaa fa owxaa wuxuu u waxyooday ilaa cabdihi marka cabdihii cabd addoonkaa la sheegayo waxaa weeye waa nabigeenna markaa jibriil addoon uma aha nabiga laakiin ilaahay inuu kol haddii waxyi iyo jibriil iyo nebi maxamed iyo qur'aan iyo la sheegi in ilaahay meesha ku jiro waa la iska garanayaa lama dhahayo damiirkan ilaa cabdihi ilaahay lamaba soo sheegina sidee buu ugu noqonayaa lama odhanayo fa awxaa wuu waxyooday ilaa cabdihi ilaahay addoonkiisiiyo nebi maxameda jibriil wuxuu u waxyooday maa awxaa wuxuu u naxyooday wax weyn oo aan la sifayn karin ayuu u waxyooday fa awxaa jibriilu ilaa ilaa cabdillaahi wa rasuuli moxamed sala allahu calayhi wasalam maa awxaa ilayhi min awaamir illaahi caza wajal maa kadaba alfu'aadu waxaa weye qalbigii ma beeninin mana shakinin maa ra'aa wuxuu arkay ee maa kadaba qalbu muxammedin maa ra'aahu bibasarihi min suurati jibriil alxaqiiqiya qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi ra'aa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam jibriil ayuu arkay fii suuratihi walahu sittu mi'ati janaax isagoo le kullu janaaxin minhaa qad sadda alufuqa jihadii owday yasqutu min janaaxihi min atahaawiili waxyaabaha waaweyn iyo waddurari waalyaaquuti iyo jawharaha iyo yaaquudka ma allaahu bihi caliim ilaahay inuu og yahay waxaa weeye marka siduu ilaahay u sheegay subxaanahu wa tacaala waxaa weeye fa awxaa ilaa cabdii maa awxaa maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa afa tumaaruunahu marka nabiga derajadaa iyo waxaasoo dhan gaadhay afa tumaaruunahu miyaad la murmaysaan calaa maa yaraa wuxuu indhaha saaray afa tujaadiluunahu miyaad la murmaysaan yaa macshara almushrikiina calaa maa ra'aa nebi maxamed wuxuu arkay leylata alisraa'i iyo walmicraaj qaala firbaxar wuxuu yidhi kaanad qurayshun waxay ahayd xiina akhbarahum sala allahu calayhi wasalam nabigeenna ilaahay markuu u warramay biamrihi ila alisraa'i kadabuu inay beeniyeen wastakhafuu ay fududaysteen xataa wasafahum lahum annabiyu sala allahu calayh wasalam beyta almaqdis inuu muxuuahay u tilmaamo waaljumhuuru calaa ana almar'iya maratayni huwa jibriil weeye wacan ibni cabbaas wa cikrimana waxaa laga wariyey ana arasuula sala allahu calayhi wasalam ra'aa rabbahu bicaynay ra'sihi nabiga inuu indhihiisa uu ilaahay saaray wa ankarat daalika caaishatuna way diiday wa qaalad waxay tidhi innahu ra'aa fii suuratihi maratayni buu arkay huma qaala abuu xayaan wuxuu yidhi waasaxiixu waxaa saxiixa ana jamiica maa fii hadihi alaayaat huwa maca jibriil waa bidaliili qowlihi tacaala walaqad ra'aahu naslatan ukhraa soo degid kale ayuu ku arkay fa innahu yaqtadii maratan mutaqadima mar horena wuu arkay walaqad ra'aahu nebi maxamed jibriil wuu arkay naslatan aragtid buu arkay ukhraa oo kaleeto walaqad ra'aahu naslatan soo degid buu arkay ukhraa ay ra'a annabiyu nabigeenna wuu arkay jibriila fii suurati almalakiya maratan ukhraa cinda sidrati almuntahaa meesha gobka ay ku dhammaato umuurtoo dhan agteeda ayuu ku arkay ey cinda sidrati almuntaha alatii fi asamaa'i asaabica qurba alcarshi qaala almufasiruun waxay weye sidratu shajaratu nabaq weeye waxay tambucu min aslihaa alanhaaru webiyaalka jannada wahiya can yamiini alcarshi bay ku taalaa wa sumiyat sidrati almuntaha sidratu lmuntaha baa lagu magacaabay liannahaa yantahii ilayha cilmu alkhalaa'iqi wa jamiicu almalaa'ikata halkaasay ku egyihiin walaa yaclamu axadun maa waraa'ahaa ila allah jalla wacalaa wa fi lxadiidi waxaa ku sugnayd huma sucida bii waa laila waa la ila korsiiyey waa la ila koray bii aniga ila asamaa'i asaabicatii toddobaad wa ruficad ilaya waxaa la ii soo kor yeelay sidratu lmuntahaa fa idaa nabaquhaa ay samaruhaa midhaheeda mithla waxaa weye qalaali hajar waxaa qaryada hajar la yidhaahdo waxaa ashuumaheeda ayaad moodaa midhaheeda say u weyn yihiin wa idaa awraaquhaa ka aadaani alfiyala waxaa waxaad moodi baa gee waxaad bahalka maxaa maroodiga dhegihiisa ayaad moodaysaa cindahaa waxaa ah shajaratu waxaa sunta muntahaa waxaa ah jannatulma'waa meesha loo hoyda jannadeeda ay cinda sidratilmahaa waxaa ah sidratulmuntahaa gobka ay umuurta agtiisa ku dhammaato waxaa ah jannatulma'waa allatii ta'wii ilayha almalaa'ikatu wa arwaaxu shuhadaa'i waalmuttaqiin id goortii yakshaa ayuu meeshaa gaaray uu daboolay assidrata geedkii maa yakshaa wixii daboolay baa daboolay wax la sheegi karo ma aha ra'aahu waqta maa yaksha sidra maa yakshaa min alcajaa'ibi oo cajaa'ib wax lala yaaba ah xasanulbisri wuxuu yidhi khashiyahaa waxaa daboolay nuuru rabbi alcaalamiin fastannaarad markay iftiintay wa qaala bnu mascuud wuxuu yidhi khashiyahaa firaashun min dahabin waxyaa dahab oo aad moodi sida ub oo ayaxoo kale ayaa daboolay wa fi lxadiidi waxaa ku sugneed lamaa khashiyahaa min amri illaahi maa khashiyahaa tagayarad way doorso tagayarad famaa axadu min khalqi illaahi yastatiicu an yasifahaa min xusnihaa cid tilmaami karto ma jirto ra'aa calayhi salaam shajarata sidrati lmuntahaa waqad khashiyahaa saxubaatu anwaari illaahi ilaahay anwaartiisibaa dabooshay caza wajal xataa laa yastatiica axadun an yandura ilayhaa inuu fiiriyo wakhashiyatha almalaa'ikatu amhaala atuyuuri yacbuduuna allaha cindahaa yajtamicuuna xawlahaa musabixiina wazaa'iriin kamaa yazuuru annaasu alkacbata wa fi lxadiis ra'aytu sidrata almuntahaa yakhshaahaa faraashun kuwa yaryar oo min dahabin ah wa ra'aytu waxaan arkay calaa kulli waraqatin malakan qaa'iman yusabixu allaha ilaahay ku tasbiixsanayo maa zaaqa albasaru basarkii araggii ma uunan iilanin oo ma leexanin wamaa tagaa ma uuna xadgudbin waxaa weeye maa maala basaru nebiyi fii daalika almaqaam fii tilka alxadrati yamiinan walaa shimaalan wamaa tagaa mana xadgudbinoo xaddiisii kama una kama tallaabsanin lam yamudda basarahu ilaa gayri maa ra'aa min alaayaat wa haadaa wasfu adabi annabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga adabtiisi baa la tilmaamayaa fii hada almaqaam id lam yaltafid yamiinan wa shimaalan lamaa tajallaa rabu alcizati wa dahara nuuruhu habata sala allahu calayhi wasalam fii dalika almaqaam alcadiim aladii kaasoo ay ataxaaru fiihi alcuquulu cuquusha ay ku waalanayso oo watazillu fiihi alaqdaamu gomadahana ay ku ansambiriiraxanayaan wa tamiilu bihi alabsaaru indhuhuna ay ku leexanayaan laqad ra'aa wuxuu arkay min aayaati rabbihi rabbigiisa aayaadkiisa xaggooda alkubraa kuwii waaweynaa buu arkay nebi maxamed wuxuu arkay cajaa'iba malakuutillaahi sidratulmuntahaa wuu arkay beytulmacmuurna wuu arkay jannadiina wuu soo arkay naartina wuu arkay jibriilna wuu arkay fii suuratihi alatii yakuunu calayhaa fi samaati oo isagoo sittu mi'ati janaax leh wa ra'aa wuxuu arkay rafrafan akhdara oo min aljannati qad sada alufuqa wagayra dalika min alaayaati alcidaam wa fi alaayati daliilun calaa ana annabiya sala allahu alayh wasalam ra'aa leylata almicraaji aayaatin aayaad buu arkay walam yara allaha kamaa qaala albacdu sidaa qaar say yidhaahdeen waxaa weeye qaarna waxay leeyihin wuu arkay markii sidaa la yidhi linuriyahu min aayaatina min aayaatinaa siduu qur'aanka u yidhi wa qaala fi lisraa'i linuriyahu min aayaatinaa afara'aytum laata nebiga sharaftaa iyo waxaa anwaartaa iyo khayrka iyo waxaa ku jiro ayaad la murmaysaana afara'aytum bal hadda ka warrama nimankii mushrikiinta ahaayow allaata ilaahda laata ah ee dhadig bal ka warrama waalcuzaa ilaahda ilaahadda cuza ah bal ka warrama wa manaata ilaahada manaata ah athaalitsata ee saddexaad alukhraa bal ka warrama eed caabudaysaan marka kulligood waxaa weeye waa wax dhadig weeyaba marka horeba markii intaa laga soo baxay yaa dembiyaashii ay ku jiri jireen buu ilaahay ayuu weydiinayaa wuxuu yidhi alakumudakaru idinkuma waxaad la baad leedihiin walahu alunhaa ilaahaynama wax dhadig buu leeyahay alakumudakaru waalunhaa tilka idan haddaad ilaahay gabdho siiseen hablo idinkuna aad wiilashii qaadateen qismatun qayb weeye diizaa oo jawr aho jaa'ilatun hayra caadila oon kollaba garsoor ahayn weeye in hiya ma ahaanin asmaadaa waxaa weye asnaamtaa in hiya asnaamtaa ma ahaanin ilaa asmaa'un waa magacyaal sammaytumuuhaa idinku aad magacawdeen antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiin maa anzala allaahu ilaahay ma soo dejinin bihaa asnaamtaa min sultaanin ilaahay xujo kuma soo dejinin in yattabicuuna ma raacayaan ila danna mala unbay raacayaan iyo wamaa tahwa alanfusu naftu waxa ay jeceshahay walaqad xaqiiqee jaa'ahum waxaa u yimid min rabbihim rabbigooda alhudaa hanuun baa uga uga yimid mar hadduu hanuunka uga yimid inay intay ilaahyaalkaas aan wax xujo aan haysan iska dhaafaan ilaahay rumeeyaanba u habboon ama amase lilinsaani insaankuma wuxuu leeyahay maa tamannaa wuxuu isagu doono waalmuraadu bilinsaani alkaafir haadihi waxaa weeye mu'miniintana way ku dhici kartaaye wuxuu isagu doono oo inuu hawadiisa suu doono isaga raaco ma saasuu leeyahay am lilinsaani maa tamannaa falilaahi ilaahay baa iska leh alaakhiratu aakhiro iyo waaluulaa adduunyaba marka malaa'igta ay caabudayaan oo ay leeyihiin malaa'igtaasaa noo shafeecayso ama asnaamtan iyo waxanba malaa'ig bay noo dhowaynayaan yuu waxaa weeye awooddoodaa la tusayaa markii ilaahay la garab dhigo wa kam in badan oo min malakin malag ah oo fi samaawaati cirarka joogo yaa laa tuqhnii ayna deeqaynin shafaacatuhum ergadooda shay-an wax alla waxay tari ma jiro wa kam in badan oo min malakin malag ah oo fi samaawaati cirka joogo yaa laa tuqhnii ayna deeqaynin shafaacatuhum shafeecadooda oo ergadeena shay-an ilaa min bacdi an ya'dana allaahu ilaahay markuu idna ka bacdi liman yashaa'u qofkii uu loo shafeecayana ilaahay uu doono oo wayardaa qofkaana uu raalli ka noqdo ina aladiina kuwa laa yu'minuuna bilaakhirati aakhiro aan rumaysnayn layusammuuna way ku magacaabayaan almalaa'ikata malaa'igtii ilaahay yay tasmiyata alunhaa wixii dhadigaa waxaa weeye oo gabar ah waxay dhihi almalaa'ikatu banaatullaahi gabdhay ka dhigayaan waan soo maray ashahiduu khalqahum in ilaahay yidhi layusammuuna almalaa'ikata tasmiyata alunhaa wax dhadig magiciisibay u bixinayaan wamaa lahum umana sugnaanin nimankaasi bihi waxaa weeye magacaabidda oy malaa'igta malaa'i ay ka dhigayaan min cilmin cilmi uma ay laha wamaa lahum bihi min cilmin cilmi uma ay laha in yattabicuuna ma raacayaan ila adanna mala unbay raacayaan wa ina adanna maluhuna laa yugnii ma deeqayo can ilxaqi xaqi xaqiisa shay-an waxba kama deeqayo malaa'ig baa muxuu ahaayey yaa ilaahay hablihiisa ah yay malaynayaan malahaasna wax alla wuxuu u tarayo ma jiro ay laa cilma lahum bimaa yaquuluuna aslan liannahum lam yushaahiduu khalqa almalaa'ikati marka in yattabicuuna ila adanna wa ina adanna laa yugnii min alxaqi shay-aa mar hadday sidaa tahay fa acrid ka jeedso nebi moxammedow can can man qof ka jeedso tawallaa jeedsaday can dikrinaa qur'aanka yaga iyo iimaanka oo walam yurid aan rabin ila alxayaata noloshii ma ogiye addunyaa ee liidatay ila alxayaata noloshii ma ogiye addunyaa ee liidatay haadaa wabillaahi tawfiiq